iyagu intay soo daba qaadaan dadkaa socotada ama kaafilada ama raxantaa wada socotaa xagga damban wax intay ka dulsaan dabeetana la cararayaa kuwaasi iyagu qudaacu duruq maaha mar haddaanay awood lahayn kuwaasi qaadicu dariiqiin maaha oo iyagu xagga qisaasta iyo xagga magdhowga iyo dadka kale ayay kala mid yihiin maxaa yele mar hadduu qofkani dee awood istaawinayo dee waxa dafcin karaa ma jirto markaa waa in cuquubadiisa la weyneeyaa laakiin kan waxa yar loo ordayaiyo ka dhufsanaya iyo dee wax awoodaya iyagu sii leeyihiinoo arrinkooda sidaa loo sii adkeeyaa ma jiro waladiina kuwa yaklibuuna ka xoog roonaya shirdinatan koox yar biquwatihim kaga xoog roonaya qudaacun weeye fii xaqihim laa liqaafilatin cadiimatin maya waxaysu meesha yalxaqu qawtum gargaarso haleelayo laysa biquaacin ama laysuu biquaacin may ahaanin wafaqdu lqawti yakunu lilbucdi fogaana wuu noqdaa ow liducfin lidacfina wuu noqdaa waqad yaklibuuna inay ka qalib noqdaan baa la arka walxaalatu haadihi iyadoo xaaladu sidan tahay fii beledin beled fa hum ayagu quaacun marka waa dhuljiif waxau sheekhu leeyahay xaggan shawkadan ay leeyihiin qudaacu duruqa aynu leenahay waynay awood leeyihiin waxaa loo eegayaa un cidda ishelaan marka wuxuu sheekhu leeyahay kuwa ayagu hadday koox yar helaan shirdima macnaa waa daa'ifa min annaas hadday waxooga yar helaan ka xoog roonaanayo awooddooda kaga xoog roonaanaya qudaacun fii xaqihim kuwa xaqooda waa qudaacu duruq ayay u noqonaya marka qoladaa loo eego oo markay qoladaa is helaan dee waxaa loo isticmaalay qaabkii qudaacu duruqa loola dhaqmayey ayaa la marin laa liqaafilatin cadiimatin laakiin qolada weyn qudaacu duruq maaha xataa hadday wax ka qaataan dee awooday in layn ay ugu babacdhiyaan qoladan ma hayaane dee waa tuugtaa waxyar dhufatay unbay noqonayaan marka qoladaa loo eego ee qudaacu duruq ma noqonayaan waxaysu yalxaqu qawsun meesha uu gargaar ka soo gaadhayo marka la dhawaaqo laysa ma ahaanin kaa shawkada iyo awoodda leh biquaacin kuwa awoo kaa awoodale cidda la socota laysa kaa awoodale iyo ciddaa la socotaa biquaacin may ahaanin mar haddii meeshaa ay wax ku qaadanayaan dee gargaarka iyo dhawaaqu uu gaadhayo qudaac maaha waa nimanuun dee waxyar dhufsanayo oo aan iyagu arigoodu sii weyneyn ama laysu may ahaanin kuwaasi biquaacin haddaba wafaqdulqawsi buu sheekhu yihi gargaar waayidaasi yakunu lilbucd fogaansho ay cimraankii iyo ciidamadii ay ka fogaadeen way noqon kartaa wa lidacfin wax aw lidacfin ama dacfina way noqon kartaa dacfigaasi dee suldaanka iyo markaa dawladda meeshaa ka jirta ayaa meelahanaabay ka muuqmuuqdaane ayaa iska taag daran ama masalan dee dad helaya waxaase iska taag taagdaraa jirta fi ljamiic markaana waa la odhan karaa qawse ma jiro qudaacu duruq bay markaa noqon karaa waxau sheekhu uhi waqad yaklibuuna kuwa awoodani inay ka qaalib noqdaan baa la arkaa walxaalatu haadihi iyadoo masalan suldaankina dee iska daciif yahay ama laga fog yahayba fii beledin inay dee beled kaba wareegaan baa dhici karta oo ay qabsadaan fahum qudaacun markaa waxay noqonayaan qudaacu duruq bay noqonayaan shuruudda ayaa laga helay waay walow calima hadduu ogaado alimaamu qawman qole hadduu ogaado yukiifuuna dariiqa waddada cabsiinaya walam yaakuduu maalan aan maal qaadanin walaa nafsan nafna aan waxba yeelin cazarahum uu ganaaxi bixabsin iyo wakayrihi ee waidaa akada alqaaicu kaa dhuljiifka ay marka u qaata nisaaba sariqa tuugada qadarkeedii qaaaca wuxuu jaray imaamku ama qudic baa la jiray yaduhu lyumna warijlu lyusra baa la jiray ee fain caada hadduu ku noqdo fa yusraahu yumnahu baa la jaray wain qatalaa hadduu dila qutila xatman baa loo dili wain qatala hadduu dilo waakada maalan u qaato qutila waa la dili uma suliba halaatan saddex maalmood baana la dildili uma yunazalu dabeedna waa lasoo dejin waqida waxaa la yabqaa wuu baaqiyan xataa yasiila inta uu ka dareerayo sadiiduhu minilkiisu inta uu kasoo daadanayo wa fii qawlina yuslabu waa la sugay qaliilan uma yunazalu waa lasoo dejin fa yuqtalu waa la dili dabeed waxau sheekhu leeyahay hadduu imaamka ama madaxweynaha dalka muslimiinta ogaado qolo yukiifuna ariiq qoladaa socotada ah qolo cabsiinaysa haddii ogaado walam yaakuduu maalan laakiin wax hoola aan qaadnine meelahaasun bay kaga soo boodaan ama ay rasaas dul mariyaan amaba ay ka nixiyaan maal may qadan walaa nafsan walaa qataluu nafsan wax nafana may dilin laakiin meeshaasun baa la yidhi ayuun bay ku cabsinayeen dadka oo laga baqanaya azarahum bixabsin wakayrihi waa inuu ganaaxa lasoo qabtaa ama jeelka la dhigaa ama wax kale jeedal iyo wax loo dhacaa hayna macsiya ayay la yimaadeen ow yunfaw min alard dii taasay u daliishadeen ow yunfaw min alardi waxa weeye waa taa waa in ama la musaafiriyo ama la xidho waxaa kaloo sheekhu uhi waidaa akhada alqaaicu kaa dhuljiifka ay markuu qaataa nisaaba sariqa wuxuu qaatay ee xolii hadday qadarkii rubucu dinaarkii tuugada lagu goynayay haddii ay gaadhaan qadaca wuxuu jari imaamku yadahu lyumna wa rijlahu lyusraa gacanta midig iyo lugta bidix ayaa la israacin mar keliya fain caada hadduu ku noqdo fa yusrahu wa yumnaa waxaa la jari midigtiisa iyo bidixdiisa ayaa la jari midig iyo bidix gacanta bidix iyo lugta midig baa la jari aw tuqaaca aydihim wa arjuluhum min khilaaf isweydaarkaas ayaa loo jaraya wain qatala hadduu haddaba dilo qof macsuuma ayuu dilay qutila xatman markaa waa la dilaa iyada waajib ahaan macnaha cafi weli iyo cafi suldaan midna ku dhici maayo ee waa in la khaarijiya kaa xatman markuu leeyahay waa in la khaarijiyo wey wain qatala waa kada maalan haddii haddaba labadiiba isku daro waxna waa laynaya maalkiina waa qaadanaya qutila waa la dilay uma suliba inta la dila ayaa dabeedna la deldelay halaaan saddex maalmood ayuu deldelaan intii la meydhay ee la ganfay ee lagu tukaday ayaa la deldelayaa saddex cisho halaaan saddex min alayaam waxaana lagu deldelayaa way dhahaan meeshii uu wax ka samayn jiray ayaana lagu deldelayaa sidaas meeshaas iyo wanaagsan si ay dee dadka kale xaalkooda caan u noqdo oo markaa ay uga joogsadaan oo kuwii ku dayan lahay waddada haye oo dhami ay uga joogsadaan ay ugaabsadaan saddexdaa isha markay deldelaan uma yunazal waa la soo dejin dabeed markaasaa la aasaya qiil baa wuxuu leeyahay may yabqaa wuu baaqi ahaanayaa isagoo deldela xataa yasiira sadiiduhu ilaa dee mililkii dheecaankiisi uu soo daato oo dhiiggiisi iyo dheecaankiisi wixii oo isku jira ilaa ay soo daataan oo uu uro markaa salbintu waa taa qowl baa wuxuu leeyahay may yuslabu marka horaa la deldelaya isagoo nool ayaa qaliilan in yarba halkaa laga soo laalaadin marka halkaa muddo ka laalaatuma yunazalu waa la soo dejino fa yuqtalu dabeedna waa la diyey maxaa yidhaha salbigani waa cuquubo hadda isagoo nool waa in meesha lagu sameeya cuquubadii waman acaanhum ka u kaalmeeya wakasara jamcahum kooxdooda badiyo cuzira waa la ganaaxay bixabsin iyo wa taqriibin iyo wagayrihima waqiila waxaa la yatacayan waxaa caynoobaya taqriibu musaafirin ilaahay jira meesha waa oo imaamku u arko waxau sheekhu leeyahay kaw kaalmeeya nimankaa tuugtaa mise wuxuu geegeeyey kasara jamcahum waxba yaanu samaynin se waxana dilin waxna cabsin maayo laakin waa la fadhiya una hugunkaas unba kula socdaa cuzira waa la ganaaxay bixabsin wa taqriibin wagayrihima ganaax masalan waxaa lagu ganaaxay ama xidhid ama musaafirin iyo wixii lamid man kasara sawaada qoomi fahuwa minhum qofka badiya qolo dee jamacooda iyo humaagooda ka badiya iyaga ayuu ka mid yahay ayaa xadiis kusoo aroortay qilba yatacayanu taqriibu maya waa in la qariibiya la musaafiriya ilaa xaytu yaraw meeshu imaamku u arko waa inuu geeya maxaa yala cuquubadiisu aayadda waa annafi waxau sheekhu haddaba yidhi waqatlu lqaaici ka dhulshiifka goyntiisu dilidiisu yuglabu fiih ama yaglibu fiih waxa ka qaaliba macna alqisaas wa fii qawlina alxad xad ayaa ka qaaliba facalala welidka hore haddaan ku socono laa yuqtalu biwaladihi loo dilimeeyo iyo wadimiye walow maata hadduu dhintana fadiyatu ee walow qatala jamca hadduu dilo qutila biwaaxidin baa loo dili walilbaaqiina diyaatun walow cafaa weliyuhu hadduu bimaali ku cafiyana wajaba wasaqadalqisaasuna waa dhacaya wayuqtalu xaddan baa loo dili walow qatala bimuhaqarin shay la culaysiye hadduu ku dilo oo biqaطci cudwin fucila bihi miluhu baa lagu samayn ee walow jaraxa hadduu dhaawaco fandamala uu bogsado lam yataxatam qisaasun maca waajibayo fil adhari haddaan qaban wuxuu sheekhu leeyahay dilkan qaadicu dariiqa la dilayo macnihiisa ama cilladiisa waxa u qaaliban ayaa culimadu isku qabteen marka wuxuu leeyahay sheekhu ninkan qaadica ee dhuljiifkaa dilkiisa waxaa ka qaaliba macno qisaaseed oo macnaha waxaan loo dilayaa waa qisaas macno qisaaseed buu dhansan yahay waa xaqa aadami marka meel aa la yaariya meeshay xaqa aadamiga iyo xaqa ilaahay ku kulmaan xaqa aadamiga ayaa la qalibaa maxaa yeele xaqa aadamigu dee wuxuu ku dhisan yahay cidhiiri iyo isqabsi iyo ku bakaylnimo halka xaqa ilaahay saamaxaad iyo uu kaga dhisan yahay maxaa waxay leeyihin hadduu dee qofkan dili lahaa iyadoon muxaaraba jirin weligiisu qisaas buu yeelan lahaa dee isagoo dembi kale kusii darsaday sebay u dhacdaa bay leeyihin qowlna wuxuu leeyahay macna alxad waxaa la qalibayaayoo ku jira macna alxad oo waa xaq ilaahay leeyaho cafi ma ansaxayo oo imaamka ayaa dee iska obsanayo isagoon weligii dalbin haddaba ilaa shan masalo oo khilaafkaa ku salaysan oo isku bedelaya khilaafkaa ayuu halkan sheekhu inoogu sheegay wuxuuna yidhi facala lawali qowlka hore haddaynu ku socono laa yuqtalu la dili maayo oday dhuljiifoobay biwaladihi ilmihiisii ciddan uu dilay ee loo haysta hadduu ilmo u dhalay ay ti dhuljiifnimada ku dilo wadimiyin dimi haddii uu dilo isaguna muslim yahay dee la dili maayo bay leeyihin maxaa yeelay meeshii dee macno waxa qisaas ahaan baa loo dilay dee waalidkana weladkiisa looma qisaasi jirin muslimna gaal looma qisaasi jirin taasi waa masalo laakiin taanigu wuxuu leeyahay waa xado odaygan xadun baa laga oogayaayo waa la dilayaa walow maanta hadduu kii qaadica ahaa hadduu dhinto iyadoon la dilin ayuu dhintay fadiyatun qowlka hore diyo ayaa dee ku waajibaysa oo tarikadiisii laga qaadaya kaa qaadica ah taanigu wuxuu leeyahy waxbaliyaal iyo wax shay ah laguma lebu isagu leey dee xaj bay ahayd qofkiina dhimayo xajkaas baa lagu lahaa walow qatala hadduu dilo ee jamcan koox hadduu dilo qutila biwaaxidin mid un baa inta loo qorrida mid un buu dili loo dili walilbaaqiina diyaatun baaqiguna diyooyin bay leyin waa qowlka hore de waa sidii qisaas oo kale taaniguna wuxuu leey me dhammaantood baa loo wada dilayaa waxusoo kala hadhayaa ma jiro walow cafaa weliyuhu weligii kaa la dilay hadduu qisaasii ka cafiyo bimaalinna ku cafiyo cafigaasi waa ansaxaya qowlka hore haddaan ku soconno wa wajaba marka wajaba waa waajibaya maalkii wasaqadal qisaasu qisaaskina waa dhacaysaa wa yuqtalu xaddan isla markaa dabadeedna xad baa loo dilaya saas macnaa qisaasta ahayd ka dhacday ninkan oo xoola ayaa la siistay xoolihiina way u waajibeen oo magti yahay laakiin markii dambe dee ilan dilkiisu waajib buu haya xadima ayaa loo dilaya isagoo xoolina laga qaaday walow qatala hadduu dilo kaa qaataco dariiqa dhuljiifkii shaksi ayuu bimusaqalin ku dilay wax culays leh oo biqadci udun ama xubin buu jalay oo saas ugu dhintay fucila bihi milu waxaa lagu samay inuu sidaa uu sameeyey maxaa yeele qisaasti baa dee canka munaasabada ahayd taaniguna culimee seef baa lagu dilaya walow jaraxa haddii uu dhaawaco qofkii qaaticu dariiqa ahaa shaksi ayuu dhaawacay masalan gacan buu ka jiray fandamala jaraaxadii ayay iska bogsay lam yataxatam ku waajibi mayso ku caynoobi mayso ka qaatica qisaasun xubinkaa in laqoto fil adhari ee qisaas iyo cafigubuu u leeyahay maxaa yeelay dilkaa caynoobaya waajibaya dee aq ag xagga xaqa ilaahay buu u qaalib yahay markaa nafta ayuunbuu ku gaar yahay sida kafaarada oo kale ee xubnihii shaqo kuma leh wa tasqudu waxaa dhacaysa cuqubaatun takusu lqaatica khusaysa ninkan wax jaray bitawbatihi bay ku dhici qabla lqudrati caleyh intaan la qabanin laa bacdaha may cala lmadhabi walaa tasqutu saa'iru lxuduudi ku dhici maysa bihaa toobada fi ladari haddaan qabanno wuxuu sheeku leeyahay cuquubaadka khusaysa ninkan qaadica ah ee dhuljiifka ah way dhacaan hadduu toobad keeno oo waxyaalaha khuseeya waa maxay isagoo ku gaarkaay waa in dilkiisu uu xatmi yahay oon la saamixi karin salbintii lug iyo gacangoyntii waxyaalaha noocaasa ee qaadicu ariiqa unu gaarkaay waxay ku dhacaan bitawbatihi qabla lqudrati caleyh isagoo toobad keeno kasoo noqda intaan la qabanin in la karin maxaa yeele labadi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu caleyh laa bacdaha intii la qabtay dabadeed hadduu ila waan toobad keenayaa cuqubaadkaasi kama dhacayaan calalmadhabi madhab haddaan qaban walaa tasqudu saa'iru lxuduudi laakiin xuduudda inteedii baaqiga ahayd imase ilahi kuasee zinadii iyo tuugadii iyo khamri cabkii iyo bihaa toobo kuma dhacdo filashale haddaan qaban toobad keenayo kuma dhacaan maxay ninkii maaci dee markuu zinada qirtay waa xaday dee toobadun baana keentay sinatii maksuumiyadda ahayd dee iyadoo toobad keentay ba haddana xajkii laga oogay marka waa kaa muxaaribkaahoo keliyahun cidda haddii uu toobad keeno oo wixii ka soo noqdo laga dhaafaya laba في اجتماع عقوبات في غير قاطع طريق waxaa uu fasalkan kaga hadlayaa sheekhu qofkii aan qaaticu dariiqa ahayn oo ay ku kulmaan cuquubooyin fara badani marka cuquubooyinkaasi qaar aadami leeyahayna way noqon karaan qaar ilaahay u sugnaadayna way noqon karaan qaar labadooda u wada sugnaaday ilaah iyo aadamiba na way noqon karaan markaa kuwii aadamiga u sugmay marka ay ku kulmeen buu sheekhu halkan inoogu bilaabay waxau uhi man lazimahu qofka uu ku waajiba qisaasun iyo wa qatcun goyn iyo wa xaddu qadfin oo wa taalabuuhu ay dalbaan dulidda waa la jeedli uma qudica dabeedna waa la jari uma intaa dabeedna qutila waa la dili waxa uu sheekhu leeyahay qofka ay ku waajibto ee kooxay ugu sugnaatay ay kooxi ku yeelato masalan qisaas nafeed mid buu kii u dhexlayay dilayo qisaas buu ku yeeshay wa qadcun mid kale xubin ayuu ka jaray oo isna xubin in laga gooya ayuu ku mutay kaasina wa xaddu qadfin mid kalena isna zine iyo xumaan buu ku sheegayo kaasina siddeetankii jeedal in lagu dhufto ayuu ku yeeshay wa taalabuuhu waanay dalbeen intiba kii ninkiisii la dilay wuxuu leeyahy halay qisaaso kii xubinta la jaray wuxuu leeyahy gacantii halayga jaro kii la ceebeeye la cayay wuxuu leeyahy xajkii halayga jaro intiba waa wada taagayihin sideebaa loo kala hormarin markaa wuxu uhi julidda marka u horraysa waa la jeedli oo dee siddeetankii xadulqadafkaa lagu dhufan uma intaa dabeedna qudica waa la jari xubinkii ayaa la jarayaa oo xubinkii ayaa la qisaasaya hadduu masalan qofkan gacanuu ka jaray gacantii ayaa la goyn uma qutila dabeedna waa la dilay oo naftii uu dilay ayaa loo qisaasay marka uu kii jeedalka lahaa jeedalkiisii oofsaday kii gacanta laga jarayna gacantiisii goostay kadib ayaa la dilaya oo kii qisaasta ku mutay loo dilayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin arrinkaasi iyadoo sidaa la yeela ayaa u fudud dhammaan inay xaqoodii wada helaan dhammaan inay xaqoodii wada helaan sidaas waddadaas ayaa loo mari karaa haddaba wuxuu sheekhu uhi wayubaadaru waa loo degdegi biqatlihi dilkiisa bacda qaطcihi intii la jaray xubinkii dabadeed laa qaطcihi lagu degdegi maayo bacda jaldihi intii la jeedlay dabadeed gooynta lagu degdegi maayo waa goormay in haaba hadduu maqalado mustaxiqu qatlihi dilkiisa kii mutay wakadaa in xadara haddii uu meesha joogo oo waqaala u yidhaha cajilu lqaطca dedejiyana waa lamid fil asaxi asxadaan qabano waxa uu sheekhu leeyahay waxaa loo degdegi wayubaadaru waxaa loo deg macnaa waxaa la dedejin oo loo degdegi biqatli dilkiisa bacda qaطcihi masaladan un aynu soo haynay aynu soo haynay weeye marka uu ninkii xubinta lahaa ee masalan uu gacanta ka jaray gacantiisii goosto waxaa la dedejinayaa markaa dilkiisa oo waa lagu xigsiin wax in loo kala kaadiyaahi waajib ma aha maxaa yeelay qofka mar haddii naftii laga saarayo oon rajaba laga damacsanayn iyadoo hadda gacantii laga jaray oon saliidiya wixii loo gelinayo dhiigaysaba kurtana ha lagu dhufto oo wax muhla iyo u kala kaadini waajib ma halkaa wayubaadaru biqatlihi waa loo degdegi bacda qacihi intii la jaray dabadeed laa qacihi bacda jaldihi laakiin ayada lagu degdegi maayo gacangoynta jeedalka dabadeed oo masalan markaa la jeedlo la odhan maayo ilowba ilow goyntiina ha lagu xigsiiyo waase goorma in kaaba mustaxiqu qatlihi haddii kii dilka mutee nafta oofsanaya qisaasta laha hadduu maqan yahay marka la jeedlaba yaan gacantiina la jarin maxaa yeelay waxay leeyihin waxaa dhici kartaa dee jeedalkaa dhawda lagaga saaray siddeetanka iyo gacantaa la gooyey xidhiidintooda inuu ku halaagsamo mar hadduu kii naftan goosan lahaa ee qisaasta lahaana uu maqan yahay labadaasoo la israaciyey waxaa laga yaabaa inay naftuba kaga baxdee ha loo kala kaadiyo ayuu leeyahay laa qadcihi bacda jaldihi iyada lagu degdegi maayo jaridda gacantii la jaray intii la jeedo dabadeed in kaaba mustaxiqu qatlihi hadduu maqan yahay kii dilkiisa mutay waxaa leeyahay si aan dee qisaastii aanay u tegin oo labadan jeedalkan iyo gacangoyntan la xidhiidhiyey aanay nafta uga wada qaadin inay halaagsamo ayaa la arkaayo oo xidhiidintaasi ay nafta ka saarto oo dabeedna qisaastii naftu ay tagto marka waa markuu maqan yahay wakadaa in xadara waxa uu leeyahay waxaa kaloo dhici karta hadduu goobjoog yahay oo waqaluhi cajilu lqaطca haddii xataa uu goobjoog yahay kii nafta mutay uu yidhahdo waar dedejiya goynta ana dilka ayaanu dedejinayaa dabadiye la dedejin maayo sila saxeasu haddaan qabano la dedejin maaye marka la jeedlo waa loo kaadinoo haddana kadib ayaa la goyn maxaa yeelay de waxaaba laga yaaba inuu intaa daintiisa soo mirta uu cafiye ayaa dhici karta marka xataa hadduu isagii yidhaahdo wakada in xadara hadduu meesha joogo kaa dilkiisa mutay oo waqaal hi cajilulqadca waar gacanta gooye dhaqsa u gooya ana aan dila e xataa hadduu sidaa yidhaahdo waxba la dedejin maayo la isku xigsiin maayo jeedalka iyo goynta fila saxeasa haddaan qabano taanigu wuxuu le waa lagu degdegayaa oo dibdhigan dee waxay ahayd xaqiisa oo isna taqdiimka ayuu ka raali noqday waidaa akhara markuu dib dhigo mustaxiqu nafsi xaqahu markuu dib dhigo julidda waa la jeeday faidaa bara-a markuu bogsadona qudica waa la jaray ee walow akhara hadduu dib dhigo mustaxiqu tarafin julidda waa la jeeday wacalaa mustaxiqi nafsina waxaa ahaaday asabru inuu sabro xataa yastawfiya aarafa intuu ka oofsanayo fain baadara hadduu degdego oo faqatala uu dilo falimustaxiqi arafi diyatun buu leeyahay walow akhara hadduu dib dhigo mustaxiqu ljaldi xaqahu hadduu dib dhigo falqiyaasu qiyaasku wuxuu keenayaa sabrulaakharayn labada kale inay sabraan waxau sheekhu leeyahay haddii uu dib dhigo kii nafta mutay macnaha qisaasta lahaayee naftan goynteeda mutay ayaa xaqiisii dib dhigay oo yidhi anugu waxba imika qisaasi maayo labadii kale kii gacanta laga jaray iyo kii la qadfayna waxay dhahdeen maya imikananu xaqayayi doonaynaa julidda marka horaysa waa la jeedli oo xadulqadafki ayaa laga jari faidaa bara-a marka uu boogsado dabeedee jeedalka uu kabuso qudica xubintii ayaa la jarayaa lana xidhiidin maayo si aan u halaagsamin oo qisaasta qisaastii naftu aanay meesha uga bixin waaye waxaa kaloo hadday walow akhara mustaxiqu darafin haddana kii gacangoynta lahaa ayaa yidhi anigu xaqaygii waan dibdhiga kii maqduufka ee la qadayna wuxu uhi mayma ninkay ceebeeyey zina iyo wuxuu u sheegay may anuu dibdhigi mayo julidda horta waa la jeediya xadulqadafkii baa lagu dhufan kii u dhexeeyey ee goynta lahaana gacan goynta lahaana waa kanoo isna wuu dibdhigi waalaa musta wawajaba calaa mustaxiqi nafsi nafda kii mutay ee qisaasta waxa waajibka asabru inuu sabro xataa yastawfiya arafa ilaa uu kan xubinta goynteeda lay uu ka oofsanay xaqiisii si aanay dee uga tegin markaa kii nafda marka la jeedlo ayuun baa la odhan kii nafdala war inta u ninkaa hore gacantiisa goosanayo de waynaad sabirtaa fain baadara haddaba iyadoo kii gacanta lahaa weli aanu goosana isaguu dib dhigay ayaa kii nafda goynteeda mutay baa degdegay faqatala markaasuu dilay falimustaxiqi darafi kii isaga gacanta laga jaray ee gacangoynta mutay wuxuu leeyahay diyatun diye ayuu le yuu ku leeyahay kaa la dilay tarikadiisii uu ku leeyahay maxaa yeelay dee meeshii uu ka oobsan lahaa mar hadday tagtay isagu dee magteedii buu leeyahay dee naftiina wax obsaday nin xaqu lahaa ayaa obsaday markaa isaga magtiisii un baa la siinaya oo ninkaa maqtuulkee la dilay tarikadiisii baa laga siinaya waxaa kaloo sheekhu yihi haddaba kii ugu horreeyey imika maruu kii ugu dambeeyey dib dhigay iyo maruu kii dhexa dib dhigay baynu soo marnay imikana kii ugu horreeyey baa dib dhigay walow aakhara mustaxiqu ljann kii jeedalka mutay baa dib dhigay xaqahu xaqiisiibu dib dhigay falqiyaasu masalada qiyaaskeedu waxa wey looga qiyaasanayaa masalooyinkaa hore ee soo marray sabrulakhriin labada kale waa inay sabraan inta uu xaqiisa ka ofsanayo waa inay labada kale kii gacangoynta lahaa iyo kii qisaasta nafta lahaaba waa inay sugaan inta uu kaasi ka ofsanayo walow ijtamaca hadday kulmaan xuduudun lilahi tacaala xuduud ilaahay uu leeyahay qudima alakafu falakafu midba miduu ka fududya baa la hormari aw cuqubaatu lilahi tacaala iyo walaadamiyiina ayaa kulmay qudima waxaa la hormaray xaddu qadfi iyo calaa zinaa laga hormaray walasaxuna taqdiimuhu calaa xaddi shurbin in laga hormarin weeyo wa ana alqisaasa qisaastii qatlan iyo waqatcan ba yuqadamu cala zinaa baa laga hormarin waxau sheekhu leeyahay haddii ay kulmaan shakti ayay ku kulmayeen xuduud ilaahay leeyahay masalan khamri buu cabbay wuu sinaystay isagoo dee inan yara waxbuu xaday wuu ridoobay cuqubaad baa ku cuqubaadkaana ilahay bay usugnaadeen waa xuduud ilaahay qudima waajibaan waxaa la horumaray alakafa falakaf midba miduu ka fududya baa la horumarin oo dee waxaa la doonaya wixiiba in laga wada oogo marka maxaa ugu fudud dee xadka shurbulkhamriga ayaa ugu fudud se horta hala xado waa loo kaadiin ilaa u ka bogsanayo zinadii ayaa lagu dhufan xadkeedii dabeedna waa loo kaadiin inta u ka bogsanayo tuugadii ayaa dabeedna gacanta loo jaray haddana dabeedna waa la dilayaa iyadona waxba loo kaadin baa markaa la dilaya alakaf alakaf ayaa loo kala horraysiinayaa iyaga aw cuqubaatun lilahi tacaala walaadamiyiina marka waxaynu soo nidhi waxay cuqubaadkaasi mid qaar aadami leeyahay waynu ka soo baxnay qaar ilaahay u gaarina kuwanay hayna inu kasoo marnay markay labadoodaba u wada sugnaadeena waa kan waxau sheekhu yidhi haddii ay ku kulmaan qof cuquubaad ilaahay u sugnaaday iyo qaar aadami usugnaadayba oo waa maxay dee kuwanaynu soo sheegnay in waxaad ku dartaa xadulqadaf kuwa aan soo sheegnay ee shurbulkhamriga iyo zinada iyo sariqada iyo riddada iyo waxaad ku dartaa un xadulqadaf oo markaa aadami usugnaaday marka ay sidaa tahay qudima waxaa la horumaraya xaddu qadfin ba calaa xaddi zinan xadulqadafkaa xaddu zinaha laga horumarinayaa oo waxay isweydiin la maxaa loo horumarinayaa culamada qaar waxay leein cilladu waxa weeye isagaa akhafa oo siddeetan iyo boqol way kala akhafsan yihin oo akhafnimada iyo fududaanta ayaa la hormar qaarna waxay leeyiin maya waa xaq aadami oo xagga xaq aadaminimada ayaa loo horumarinayaa wal asaxuna taqdiimuhu waa in la horumariya xadulqadafkii calaa xaddi shurbin ayaa laga horumarin xadulqadafkii ayaa xaddu shurbigii laga horumarinaya marka cilladii labaad ayay halkani ku dhisan tahay oo ah inuu xaqa ilaahay la hormarinayo xaqa xaqa aadamiga in la hormariyo xaqa ilahay laga horumarinayo oo dee hadda akaf ma aha ee kii siddeetanka ah baa laga hormariyey kii afartanka ahaa marka cillada wuxuu ku dhisan yahay in xaqa ilaahay la horumariyo xaqa aadamiga xaqa ilahay laga horumarinayo oo xaqa aadamiga horeynayo asax baynu le muqaabilkuna wuxuu leeyahay xaddu shurbiga ayaa la hormaraya isagaa akafa وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا markaa qisaastii dil hadday tahay iyo hadday goyn xubin la goynayo la qisaasaya matay zinada ayaa laga hormarin marka waxay ku dhi xadkii zinada ayaa laga hormarin marka waxay ku dhisantahay cilladii labaad oo ah inuu xaq aadami yahay xaqa aadamiga ayaa laga horaysiinaya xaqa ilaahay kana wuxuu leeyahay mezinada ayaa la horumarin oo dee ayadaa akhafa kitaabul ashribati waxyaalihii la cabayey ayuu halkan inooga hadlaya iyo tacziirkaba wuu inoo soo gelinaya marka ashriba waa jamcu sharaab bimacnaa mashruub waa wixii la cabayey baa loo jeeda hadda markaa wixii la cabayey ee balxadka keenayey ayuu inooga hadlayaa wixii la cabayey iyo xadkiisii markaa khamrigaas iyo waxaa muskiraadkaa dee isticmaalkoodu ama siiba khamrigu waxa uu ka mid yahay muxaramaadka kuwooda ugu waaweyn ayuu ka mid yahay um lkhabaa'ir baaba lagu magacaabaa oo cumar iyo cusmaaniya ama um lkhabaa'isna waa layda waxa xun oo dhan midahooye ah waxaana waa sara xarimay inama alkhamru walmaysiru aayadda ilaahay leeyahay khamriga iyo khamaarka iyo waxaasi rijzan min camali shayaan ilaahay waa qurun camalka shaydaanka ka mida ee ka dheeraada baa ilaahay waxay ka hor joogsanaysaa ilaahay xuskiisii iyo salaaddii wixii wanaagsanaay oo dhan waxaa kaloo ilahay yihi qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha waxaa tira waxa rabbigee xarimay waxa xun fawaaxishta maa dahara mina waa batn wixii muuday waxay qarsoon walisma ayuu xarimay ismiga waxaa la yihi waa khamriga ayaa ilahay xarimay oo shaacir ba wuxu uhi sharibtu lisma xataa adalla caqli kadaaka alismu yadhabu bilcuquuli waxaan cabay ismi macnaa khamri baan cabo ilaa caqligaygiiba lumay saasoo kalea markaa bahalkaas u caqliga u tegsiya ula tega markaa xaaraannimadeedana xadiis waa isku wada raacday xadiis abu daawuud warinaya rasuulku sala la alay slam wuxuu raacday baasha khamrada layda ka caba ka waraabiya ka iibiya ka iibsada ka lacagteeda cuna ka tuujiya ka ilaahisoo tuujiya ka qaada ka loo qaado intaba wada raacno allo wixii ku luglaho dhan waxaana rasuulku sala allahu alay slam uu yidhi man sharibaha fi dunya walam yatub xaramahu llahu caleyh fi laakhira qofka ku caba adduunyada in ka toobadkeen ilahay aakhira waa kaga xaramaya xadiid kale isna wuxuu ahaa la yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min qofka zinada iyo waxaa ku dhacaya ma zinaysa isagayoo iimaan leh walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabu wahuwa mu'min khamrigana ma cabo markuu cabayo ilaa isagoo mumin isagoo mu'mina ee iimaanka waa laga siibaa markuu qofkii sinaysanaya markuu khamriga cabayey isagoo muduga ayuu dabeedna waxaa ku dhaca marka culimada muslimiintuna way ku ijmaaceen xarannimadeeda awal alislaamna waa la cabi jirayoo dee way iska banaanayd marka cillada marka banaanaanta horena way isku khilaafeeno waxay dhahay ma istisxaabun bay ahayd oo xukunkii jaahiliga ee markaa jiray iyo sidii loola dhaqankii hore ahaa unbaa iska soo socday mise sharci ibaaxaynaya ayaa yimi markaa maawardi iyo culimo fara badani waxay leeyihiin maye ma jirin wax sharci xalaaleeye sidaa hore iska ahayd laiskaga sii cabi jirun baa laiskaga sii daayay nawaawi iyo qaar kalena waxay leeyiin maya sharci baa jiray sanadkii labaad ee hijirada ayaana la xarimay uxud dabadeed dee waxay soo martay iyo dhawrkii dariiqay soo martay ama maraatibtii loo maraya xaaraantinimeynteedana waa wada xasisantihin kullu sharaabin wax kasta oo la cabo oo askara kasiiru intiisa badani ay wax waalisay xaruma qaliilu intiisa yaran waa xaraam waxudda shaaribu kacabana waa la xadaya ilaa sabiyan wamajnuunan sabi iyo mid waalan waxarbiyan wadimiyan iyo wamujaran mid lagu gulaamiyey wakadaa mukrahuna waa lamid calaa shurbihi mid lagu dirqay cala madhabi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay sharaab kasta oo la cabo oo intiisa badani wax waaliso xaruma huwa wa qaliiluhu waxaa tira isaga intaa badan iyo intiisa yaro ilaa intiisa yar marka intiisii badnaydna dee waa marka isaga intaa badan iyo intiisa yariba waa xaaraan ama timir ha laga sameeyo ama zayib ha laga sameeyo ama qamadi ha laga sameyo midkiina doona baa laga sameyo asalkeeda laakin baasha cinabkaa laga sameeya maxaa yel rasuulku sal la sl xadiis saxiixayna kullu sharaabin askara fa huwa xaraam sharaab kasta oo wax waaliya waa xaraam kullu muskirin khamr wa kullu khamri xaraam wax kasta oo wax waaliya waa khamr khamri kastana waa xaaraan waxaa kaloo nasaa-i isna warinaya rasuulku yihi anhaakum can qaliili ma askara kasiiru waxaan idinka nahyinayaa waxa intiisa inta yar ka intiisa badani xowaalisa intiisa yar baan idinka nahyinaya wixii intiisa badani maa askara kasiiruhu qaliilhu xaraam haddii tirmidi warinayo wixii intiisa badani waxwaalisa intiisa yarna waa xaaraam waxudda shaaribuhu ka cabbana waa la xadayaa walow yaanu waxba waalanayo maadada fasaadka ayaa la diidan yahay man shariba alkhamra fajliduuhu qofka khamri cabba ama waxa waxwaaliya jeedla wuxuu haddaba ka soo reebay ciddaa aan la xadaynin macnaha qofkan waxabaya de waynu mukalaf baaliq caaqilaya la xadaya multazim lilaxkaam waynu qof axkaamta doortay axkaamta islaazimiye waynu yahay sharcigu qabanayo mukhtaar waa inuu yahay qof doortay aan la khasbin caalim waa inuu yahay qof og waxaanu cabaya inuu muskir yahay daruurana aanay jirin haddaba quyuuda aan she- shuruudda aan sheegnay bu ixtiraazaadkeeda aan sheeg ilaa sabiin wamajnuun sabigii iyo kii waalaa hadday cabbaan lama xadayo hayna waa marfuuculqalam wa xarbiyan gaalka aynu iska soo hor jeednay inu xabadda isu aysanay haddaynu isagoo cabaya helan dee la xadi maayo ilaa xaaraannimadeeda ismuu laazimanin isagu wa dimiyan dimigaa isna ayna udhexnagay aynu cashuurta ka qaadayno isna dimadaasi ma keenaysa dee oo ma laaziminaysa cabdudima waxaanu de caqiidaysan xaaraannimadeeda axkaamta cibaadada ku tacalluqda mooyaane wa mujaran iyo kaa dee lagu qulaamiyey isna la xadi maayo wakadaa mukrahun calaa shurbihi mid lagu dirqeeyey cabidiisana la xadi maayo cala madhabi haddaan qabo xadaa rasuulku sala ly uhi ummadayda waxaa laga kor yeelay gefka iyo ilowga iyo wixii lagu dirqiyo waman jahila qofka ka jaahil noqda kawnahaa khamran inay khamratay lam yuxaddan lama xadayo walow qaruba islaamu hadduu dhawaado faqaalu la jahiltu taxriimaha baan ka jaahilaa lam yuxadda lama xadayo ow qaala wuxu uhi jahiltu lxadda xudda waa la xadaya waxau sheeku leeyahay qofka ka jaahil noqda kawnahaa waxaanay khamran inay tahay isagoo sharaab kala moodayuu qurquriy lam yuxadda lama xadayo hayla cudurdaar baa dee meesha yaal walow qaruba islaamuhu ninkii waa nin dhawaan inoo soo islaamay dabeedna bahashii unbaa isagoo cabaya la arko waar waa sidee dee waa bahashayadiianu xaggaaba iska cabi jirnay oo miyaanad ogeyn islaamka xaaraan ku tahay markaasuu yihi jahiltu taxriimaha maya layma sheegin inay xaaraamtay lam yuxadda kaana lama xadayo maxaa yeelay way ka qarsoomi kartaa xaaraannimadeedu xuduuddana shubahaad baa lagu reebaa waa qofka aan bilaadda muslimiinta ku barbaarin hadduu qofku bilaadda muslimiinta ku barbaaro yidhaha jahil banka laga aqbali maayo ama wuxuu yidhi war may xaaraannimadeeda waan ogaaye iyaw laakin dee jeedalkana seetaan in laysla dhacayo dee anigu maan ogeyn xudda marka waa la xadayaa qofka maxaa yeelay mar hadduu qofku ogaaday waxaan inuu xaaraam yahay dee inuu ka joogsaabay ahayd inuu jeedalu ka joojiye may ahayn wa yuxaddu qofkii waxaa lagu xadiy bidurdiyi khamrin khamriga huubadiisa iyo hadaagiisa laa bikubsin maya cujina daqiiqahu bihaa lagu qooshay wamacjunun hiya fiihi ay ku dhex jirto wakadaa xuqnatina waa lamid wa sacuudin sila saxi asax haddaan qabo waxau sheeku leeyahay la xadi maayo qofkii waxaan leeyahay marka horeysa waa la xadayaa bidurdiyi khamrin khamriga haraagiisii ama kuubadiisii durdigu waxa weeye waxa masalan dee weelka ku hadha ee cadow wixii xun ee fadhiista ee gunta isugu hadha ayaa la yidhahda durdiga kaa markaa waa lagu xadaya qofku hadduu intaasoo mid ka tegey uu fuuqsado dee waa lagu xadi maxaa yeelay dee khamrigii ayuun bay ka mid tahay markaa waa lagu xadaya walaa bikubsin kimisna laakin lagu xadi maayo kimis cujina daqiiqu bihaa dee daqiiqdiisiiba haddii lagu cajiimay dhaalka lagu xadi maayo markaa hadduu cuno maxaa yeelay waxay leeyihin dee cayntii khamriga dabkii ayaa cunay amr markaa kimistaas ayun baa dee markaa nijaasiisan mooyaane bay leyin qolada dee khamriga nijaasadiisa qabta laakin lagu xadi maayo qofkii wamacjunun hiya fiihi waxaa iyana macjuunkaa qooshka ayadana lagu dhex daray ee hiya fiiha ay ku dhex jirto kamradu waxaa la aqoonshay marka ay ku dhex jirto ayana waxaasay ku dhex halaagsantay o lagu xadi maayo hadduu cuno kadaa xuqna waxaa iyana lamida daba kaga shubidii wasacuudun iyo san kaga shubidii iyadana lagu xadi maayo maxaa yidhi xadkan dee waxaa loogu talagay qofkan in laga joojiyo dee qof dabada iskaga shubay imi sanka iskaga shubaya toona ma jirto oo dee wax baahiya baan loo qabin waman qasa qofka margada biluqmatin afgelis qofka ku margadaa asaaqa ha u iskaga dejin bikamrin khamre ayuu iskaga dejin in lam yajid kayraha haddaan wax kala helin walasaxuna taxriimuhaa lidawaayin inay xaaraan tahay wa cadashin oonkii waa u xaaraan waxau sheeku leeyahay qofka margada biluqmatin afgeliis iyo cunto wuxuu ayuu afka geliya buu ku margelay halkana isu taag asaaqaha wuu iskaga suulin bikamrin buu iskaga dejin in lam yajid kayraha haddii aanu qofku wax kala helin oo uu iskaga dejiyo iyada wuu iskaga dejinaya markaa laguna xadi maayo oo dee nafdiisii ayaa halaaga lagaga badbaadinaya waxaa kaloo sheekhu yidhi waxaa asaxa inay xaaraan tahay dawo in loo qaato iyo on iyada looma qaadan karo khamro maxaa yeelay dawahaanta rasuulka ayaa la weydiiyey khamro laga dhiganayo dawo inaha daawa laysa bidawa rasuulku wuxu uhi waa cudura dawa ma markaa jadeecana wax kama tarto dadkeena ili carruurtayla jadeecada qaadiya waxoogay hala laacsi waxba kama jiraan iyadaa cudur waxaa la yidhaha markii ilaahay xarimay istamع عalى الخمر والمaيsir قل فيma isم كبيr ومناaفع للناas منaaفع ba ilahay markaa hore ku sheegay markuu xarimay منaaفicdiina ka qaado waxaa kaloo rasulku yihi in الlaha lam yجعal شiفاء umatي فيma xarama عalayha ilaahay umadayda uma gelinin dawo wuxuu ka xaaraam yeelay umadda ilahay dawo uma gelinin xadiis ay culimada qaarkood ay rafciyeen laakin ay yidhahdeen culamada baaxisiintii maanan arag meel uu ku yaalo ayaa wuxuu tilmaamay in allaha lama xarama alkhamrata salaba almanaafic ilahay markuu xaraam yeelay khamrada ayuu manaaficdii ka saaray markaa kutubta in badan ka inay kamanan helin bay yidhaaheen culimo fara badan waxadulxuri ka xortaa xaggiisa arbacuna wey wa raqiiqin addoonkiina cishruna waa labaatan bisawtin wa yuxaddu bisawtin waxaa lagu xadayaa markaa heedan ow aydin ama gacmo ow nicarin ama ka o atraafi siyaabin ama mariya darafto waqiila waxa la yatacayanu sawtun baa caynubaya walow ra'a alimaamu imaamku hadduu arko buluuqahu inuu gaarsiiya tamaaniina jaaza waa banaanya fil asaxi waziyaadaatu waziyaadatu kordhintaasina tacziiraatu wey waqiila waxaa la yidhi xaddun xad weeye baa la yidhi wuxuu sheeku leeyahay xadka haddaba qofka xorti markuu khamriga cabo waxaa lagu dhufan afartan jeeda xayr xadiis muslim wariyan anas uu ka warinayo kaana nabiyu yadribu fi lkhamri biljariidi wanacali arbaciina nabigu wuxuu ahaa khamriga ka cabaa dee laamaha markaa timirta iyo kabaha iyo afartan buu la dhici jiray waxaddu raqiiqin addoonka xadkiisuna cishruuna waa labaatan oo dee waa kala barhkii xorta haddaba wayakun ama wayuxad waxaa lagu xadayaa bisawti jeedal ow aydin ama gacmo aw nicarin ama ka ow atraafi siyaabin ama mariya daraftood markaa dee maro darafteedu ma saa laguna maro la yar soohay oo la yar la yar yuubay ayaa saa loola dhici maxaa yeelay rasuulka xadiis bukhaari muse ay warinayeen dee kaba iyaba waa lagu garaacay iyo laamaha timirta buhaarina waxa kusugnay abu hurayra laga wariyay rasuulka sakraan ayaa loo keenay markaasuu yihi hala garaaco mid baa gacanta ku dhuftay mid baa kab u qaaday mid baa isagu maradiisii wax kaga siiyey mid waliba wuxuu hayay wa qiila yatacayanu sawtun qiil baa wuxuu leeyahy maya waxa caynoobaya jeedal waxaa kalea laga daayiyo jeedalun meesha hala keeno haddaba wuxuu sheeku uhi walow ra'a alimaamu buluuqahu hadduu imaamku arko inuu gaarsiiyo xadkii tamaaniina sideetan inuu gaarsiiyo hadduu arko jaaza fil asaxi way iska banaan tahay in la gaadsiiya maxaa yeelay cali bn abi aalib ba waxaa la yidhi rasuulku afartan wuxuu dhaha afartan ayuu jeednay abubakarna afartan cumarna afartan mid walibana waa sunna waxa le cumarna sideetan buu jeednay rasuulku afartan abubakarna afartan cumarna sideetan mid walibana waa sunna kanaaba weliba jeclahay buu yihi af- sideetanka maxaa yihi markuu qaaba wuu waalan markuu waashana dabeetana wuu dhulmi markuu dhulmana dabeetana iftiraad iyo waxaan jirin buu sheegi xadka iftiraaga iyo cayda iyo waxaasina waa sideetan oo ninku waa sii ibtiloobaya marka saas ayaa cumar iyo laga sheegay nin oday oo markaas khamri rabadaan cabay inuu markaas sideetan ku dhufto weliba shaam u musaafiriyey oo markaas yidhi labaatanka waxaan kugu dhuftay ilaahay baad ku dhiirantay rabadaanna waada furtay dee waxaas oo dhan baan isugu kaa biiriyo aan waxaas oo dhan kuula dhacay bu iyadoo intaa leg waziyaadatu kordhinta haddaba la kordhinaya kii xorta ahaa afartankii loo kordhiya afartankana lagu daya tacziiraatu waa ganaaxyaan maxaa yidhi hadday xad tahay dee afartan un laguma gaabsadeene waa ganaaxiyo qiil baa wuxuu leeyahay xaddun waa xad maxay yidhi tacziirtu dee jinaaye muxaqaqa ayuunbay ka timaadaa marka haddii la yidhaahdo waa xad dee xadkan shaaribulkhamrigu wuxuu la gaar yahay xuduudda kale barkiina waa waajib barkiina wuxuu ku tacalluqaa ijtihaad limaam ayuu ku tacalluqaa wa yuxaddu waxaa lagu xadayaa biiqraarihi haddaba qirashihiisa aw shahaadati rajulayn ama laba nin markhaati kacood laa biriixi khamrin khamro urteed lagu xadi maayo wa sukrin iyo dhacdhacid iyo waqay-in mantag wayakfii fii iqraarihi waxaana ku filan qirashadiisa fii iqraarin iyo washahaadatin shariba khamran buu cabay waqiila waxa la yustaradu waxaa la jeega wa caalimu bihi isagoo mukhtaarun oo doortay walaa yuxaddu xaala sukri la xadin maayo waxau sheekhu leeyahay waxa lagu xadaa haddaba qofka muxuu ku sugnaadaa isweydiin waxa lagu xadaa biiqraari biiqraari hadduu qirto biiqraarihi ayaa lagu hadduu yidhahdaa khamri baan cabay waa la xadi aw shahaadati rajulayn laba markhaati laba nin hadday ku markhaati kacana isna waa la xadi laa biriixi khamri hadduu hawada un inaga maro ee khamra ina qaado ayada lagu xadi maayo kasoo urto wasuurin dee hadduu ciirciiro oo markaa la yidha waa sakran lagu xadi maayo waqayin hadduu ayada lafteediiba soo mantaguu dhulka soo buuxiyo maxaa yeelay waxaa dhici karta markanay kasoo uraysa iyo markanuu ciirciirayo markanuu mantaga iyo dee inuu ku qaldamay baa dhici karta o biyo caadi uu moodayey in lagu qasbay baa dhici karta xadkana shubahaadkaasaa lagu reebaa waxau sheeku leeyahay wayakfiha haddaba waxaa kaafinaya shahaadada iyo iqraarka waxba in la tafsiiliya waajibu ma aha e waxa ku filan ilaaqoo masalan qirashada qofku ula khamri baan cabay xagga markhaatigana inuu yidhaahdo shariba khamran hebel khamri buu cabay inuu yidhaahdo ayaa ku filan maxaa yeelay dee mar haddii uu qofkani saa sheegay asalku waa inaan cidna qasbin u og yahayna qiil baa wuxuu le ma yushtaradu waxaa la shardiya wahuwa caalimun bihi mukhtaar inuu yidhaahdo markhaatigii wuxuu cabbay khamriga isagoo og oo doortay markuu qiranayo inuu yidhahda aniga oo og waxaan inuu xaaraam yahay oo doorto on lay qasbin ayaa khamri cabbay sidaasuu qiilku leeyay walaa yuxaddu xaalu sukri waxaanu leeyahay xilligaa u dee waalan yahay laxad maylays maba oga waa mid suuxsane waxaa la doonaya in la xanuunjiyo waxaan laga joojiyo hadhow markuu miirsado waa in la garaaca waa sawdulxuduudi haddaba xuduudda jeedalkeedu bayna qadiibin wuxuu udhaxeeya dhenged iyo wacasanul wa radbin mid qoyan wayaabisin mid engegan wayufariqu cala alacdaai waxaanu ku kalageyn xubnaha ila almaqaatila meelaha maqaatisha iyo walwajha mooyaane qiila waxaa la wara'sa iyo madaxa mooyaane walaa tushaddu la xidhi maayo yadu gacantiisa walaa tujaradu hiyaabu maryihiisana laga siibi maayo wayuwaalaa waana la xidhiirin addarbu garaaca maxay kasoo yaxsulu oo xasilaya zajrun dee ka joogsi iyo wa tankiirun dee xanuunjin ay kayrkii kaga joogsadaan waxau sheekhu leeyahay sawdkaa iyo markaa ushaas iyo jeedalkaa wax lagu xuduudda wax lagu xadaya ma lagu tacsiiraya bayna qadibi dee wuxuu udhaxeeyaa ul ama laan wacasan iyo dhenged bakooradii waradbin wayaabisin yani mid muctadila un baa la doonaya mid sii weyna la doon mid yarna la dooni maayo markaas mid qoyan mid qalalan intaa waa inuu dhexeeya waa inuu caadi yahay haddaba qaabkii ayuu sheekhu aa inoo gala wuxuui wayufariquu waxaanu ku kala geyn garaaca jeedalka cala alacdaai xubnaha meel qudhan qowda lagaga saari maayo e dee xubin walba xaqiisaa la siin meel walba waa in laga xanuunsiiyaa dee meelaha xubnaha taranka iyo waxaa looga yelan wejiga iyo ila almaqaatila meelaha maqaatishahe markaba qofku u dhinto halkaa dee wadnaha un hadduu kaga dhinto iyo halkaa dhuunta iyo meelaha waa looga ilaalin walwaja iyo wejiga mooyaane idaa daraba axadu falyataqi lwaji midkiin markuu wax garaaco wejiga ha iska ilaaliyo rasuulku qiil ba wuxuu leeyahay war raas wayla raasa madaxa mooy madaxana laga garaaci maayo madaxu dee wejiga unbuu lamid yahay xagga sharafta waxaa kaloo sheekh ui walaa tushadu yadduhu ninkaa gacantiisa la xidhi maayo ee ha isaga dhigo markaa wejiga iyo intaa ku ilaashadeen isagoo gacmihiisu fisayin baa la garaa walaa tujaradu hiyaabuhu maryihiisi iyo caadiga ee khafiifka ahaana yaayaro laga saari maayo laga siibi maayo ee aan dee xanuunka ka celinaynin hadduu laakin shingey midhan iyo koor midhan isku soo guro waa laga sii bixi baa la odhan wax yaroon isku reebo garamo yar yar iyo waxay dhingadu kaaga baxdo wayuwaalo waa la xidhiidhin adarbu garaacana waa la xidhiidhin bixaysu yaxsulu zajrun wa tankiil ay xasilayso ka joojin iyo dee tankiil oo markaa ninkaa cuqubayntiisa iyo markaa arrinkiisa adkayntiisa markaa wuxuu sheeku leeyahy waa in la xidhiidhiyaa garaaca bixaysu yaxsulu zajrun yani oo xasilaa dee wixii in laga joojiyo watankiil iyo markaa dee cuqubayn iyo xanuunjini masalan in maalmaha la leha maalinba xabad baa lagu dhufanayaa dee xanuunjintii meesha laga doonayay ayaan imanaynin faslun fi tacziiri waxa uu fasilaya nawaada sheek wax tacziirka la yidhaahdo oo luqaanta adbin la yidhaahdo tacziirtuna waxa weeye de waxaa lagu edbinayo qofka la yimaado dembi aan xad iyo kafaaro toona ahayn ayaa la yidhahdaa marka waxaana uu ku khilaafsan yahay tacsiirta iyo xuduuddu waxay isku khilaafsan yihin saddex arrimood mid weyna waxaa tacsiirta la yidhaha xagga dadka isku khilaafaan xadku xagga dadka iskuma khilaafo laakin tacsiirtu xagga dadka way isku khilaafaan oo ninkii dee marka ay wax ka yar siibteen ama nin dee yar ehlu sharafa ama nin yar adii culaamadiiyo laga yar tuuro dabeedna la yar guulguulo la yar dhawr jeer la yar riixriixo dee intaasaba ku filan halka markaa kaxarkagoyska isaga dee jeedal mooyaane wax kala joojinaynin markaas xagga dadka wuu isku khilaafaa xagga shafaacada iyo cafiguna wuu ku banaanyay tacsiirta laakin xuduudda kuma banaana xagga ku dhimashadana cidda ku dhimatayna iyadana wuu isku khilaafaayo de waxa xad ku dhintaa mwa waa hayru madmuun lakin wixii tacsiir ku dhintaa waa madmuun yucazaru waa la ganaaxi fii kuli macsiyatin oo laa xadda lahaa walaa kafaara aan xad iyo kafaaro midnaba aan lahayn bixabsin ayaa lagu ganaaxi aw darbin ama garaacid aw safcin ama feerid aw tawbiikan ama canaan wayajtahidu limaamu ayaa ku dadaalaya fii jinsi iyo wa qadrihi waqiila waxaa i in tacalaqa biaadamiyin hadduu ku tacaluqa lam yakfi tawbiiqun ayada waxba ka tari maysa baa la canaan waxau sheeku leeyahay waxaa lagu ganaaxaa macsiyo kasta oo aan xad lahayn iyo kafaaro toona ama ilaahay ha usugnaatay ama aadami ha usugnaatay masalan gabadhu dee taataabta iyo wax aan maano markaa ajnabiya waxi aan ama nisaabkii waxaan gaadhay inuu xado oo kale iyo waxaan qadaf ahay inuu ku caayo iyo markhaati beenaale iyo xaqla-aan isoo u garaaca iyo naagtii oo naashiisnimo samaysa iyo ninka oo ruuxii dumar ha dulmiye iyo macaasida noocaasa qofka waa lagu ganaaxaa waana ijmaacayo waa salaam walaasi takaafuuna nushuusahuna faciduhuna ee darbigii aayadaasina ay banaysayna waa loo delisay layihi garaaca haddii ay markaa waxba qaadan waayaan xadiid abu daawud iyo nasa-i warinayaan waxaa tuuggu marka uu xaday intii mir xaday hadduu nisaab ka yar yahay wixiina ha laga qaado dhawr jeedalla ha lagu dhufo haddaba wuxuu sheekhu yidhi waxaana lagu ganaaxayaa tacsiirtana bixabsin in la xidho aw darbin ama in la garaaco aw safcin ama dee in la feedho way noqon aw tawbiiqin ama in la canaanto oo markaas dee hadal lagaga soo gooyo way noqonaysaa d dadka qaarkood bay ka joojinaysaa waxaana imaamka ayuun baana ku dadaalaya wayashahidul imaam baana ku dadaalaya fii jinsihi jinsigiisana imaamkuun baa ku dadaalaya qadarkiisa wuxuu ka dhigayo hadduu xabsi ka dhigay hadduu garaac ka dhigay iyo hadduu canaan ka dhigayaba imaamkaa jinsigiisa iyo qadarku laakaysiinaya ku dadaalayaan markaas iyo tawbiikii na waa iyo canaantii markaa guulguulki imaamka ayaana ku dadaalaya fi jinsi wa qadri qiil baa wuxuu leeyahy in tacalaqa hadduu tacsiirtu biaadamiyin ku tacalluqdo qof aadami wax la gaarsiiye ay tahay lam yakfi tawbiiqun ee xaqa aadamigu waa adag yahay yaan canaanun lagu kaadini fain jalada haddaba hadduu doonaya inuu jeedlo wajaba an yanqusa fi cabdin can cishriina jalda waxurina can arbaciina waqiila xali cishriina wayastawi fi hada jamiicu lmacaasi baas in fila sixataan qabano ee walow cafaa mustaxiqu xaddin falaa tacziira lilimaami uma sugnaani fila sax aw tacziirin falahu fila saxi waa leeyahay waxau sheekhu leeyahay imaamku hadduu doonayo inuu jeedlo waxa waajiba inuu addoonkii ka nusqaamiyo afartan jeedala kii xorta ahaana afartan macnaha xuduuddooda intii ugu yarayd weeye tacziir adna xuduud lama gaadsiiyo waa halkaynu lahayn qiil baa wuxuu leeyahay maye labaatan waa in laga yaraysiyaa tacziirka xorta waa in laga yaraysiyaa labaatan hayla waa xadkii addoonka waana dee xadkii ugu yaraa da wuxuu leeyahay sheekhu kanaan soo sheegnay waxaa isku mida jamiicu lmacaasi macaasidii oo dhan ayaa isku mida sidaa saxi haddaan qabano waxaa kaloo sheekhu ui walow cafaa mustaxiqu xadin xadka qofkii mutay masalan xadulqadaf oo kale qofkii mutay hadduu cafiyo falaa tacziira lilimaami fala saxi imaamku tacziir ma leh maxaa yeelay laazim muqadara buu hayo imaamku waxba kuma leh mar hadduu ninkii qadafka sideetan kaa lahaa riday isagu waxba kama daba raaci karo aw tacziiran kii tacziirta mutay baa cafiyey falahu imaamkii tacziir buu leeyay fila saxi haddaan qaban xaqa ilaahay ayuu u caziri karaa markaa allahu aclam